geesta kalena waxa uu go-aankaasi wasaaradda amniga cadaalad darre iyo culays la saarayo ku tilmaamay guddoomiyaha xisbiga wadajir kana mid a musharaxiinta u taagan tartanka madaxtinimada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ugu horeyn falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay sida uu arko go-aanka wasaaradda amniga ee in hub lala galo garoonka diyaaradaha looga joojiyey bismillahi ramaan raxiim waxaan u aragnaa inay tahay arrin dee wixii maalmahan magaalada ka socday daba socda oo ah in dadka siyaasiyiinta ama murashaxiinta xilka madaxtinimada u taagan lagu beegsanayo waa la socotaa maalaxaas dawladdu ciidan bay xaafadaheena kor dhigtay iyo xarumaheena dhaqdhaqaaqa magaalada wuu adag yahay kulamada siyaasadeed lama qaban karo tanna waxay qayb ka tahan aaminsanahay in dhaqdhaqaaqeena safarada iyo garoonka la xadido sababtoo ah haddii security-ga ama dadka nabadgelyada noo qaabilsan innaga nala socdaa laga celiyo garoonka diyaaradaha dadkii tartanka naga dhexeeyey murashax madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo uu kamid yahay iyo dadka kaloo la halmaalana ayaga u fasaxan yihiin taas dee waxay u muuqataa inay tahay cadaalad darro iyo sinaan la-aan laakiin mar aan weydiiyey taasi haddii ay ammaankiina khatar gelinayso wasiirka amnigoon goordhow la hadalno waxa uu sheegay in ammaanka garoonka iyo agaarihiis uu yahay mid aada u sugan adinkana intiina badan aada degantihiin agaaraha garoonka oo aanay wax cabsi ama khatar ah oo amnigiina ku saabsan aysan arrintani ku yeelanayn
hadday saas tahay dee waa in loo sinaadaa oo in madaxda dawladdu ay sheegto warqadana haddii la isku haleyn karo ammaanka garoonka diyaaradaha ayagana waa inay isku haleeyaan sideedaba dadka mas-uuliyiinta ee xilka haya ayagaa la rabaa inay bilaabaan waxa nabadgelyada in laisku haleyn karo in kale dadka cidda lagu daysanayo waa ayaga hadday ayagu isku haleyn karin nabadgelyada garoonka diyaaradaha oo la leeyahay intaasoo mas-uul ciidankooda hala galaan inta kalena lama geli karaan maxay tahay sababta aan weydiinaynaa wasiirka ee madaxda dawladda ay isugu haleyn karin ammaanka garoonka diyaaradaha oo annagaa malkuu qasbaa inaan isugu haleyno ammaanka garoonka diyaaradaha waa in la yidhaahdaa ciidan lalama wada geli karo madaxda dawladdana kuwa u tartamaya xilka iyo kuwa hadda xilka kasii dhammaanaya tartanka qaybka ka ah wa waa inay ku wada kalsoonaadaan ciidanka amniga garoonka diyaaradaha iyo qolada kale amisoomay joogtaa sinaantaas annaga waa ogolnahay laakiin qaarkiina ammaankiina idinka ilaashada garoonkan lama geli kartaan ammaan iyo ciidan madaxda dawladdana way la gelaysaa sababtoo ah macnaheeda waxaa waaye kuma kalsoona ammaanka garoonka amaan garoonka kalsoon yihiin ayagana ha iska dhigaan ciidanka ay gudaha la gelayaan tusaale ahaan wasiirka amniga oo kale waxa uu sheegay in isagu aanay ku jirin dadka ay taabanayso arrintaasi oo oo ay uu ku micnaha aanan ciidanka la geli doonin garoonka oo isagu uu caadi u geli doono marka adinkama waxaad rabtaan inta madaxweynuhu uu helo inaad heshaan mise waxaa jirta mas-uuliyiinta kale ee wasiiradoo kale hadda dhammaantood taliyayaasha ciidamada looma ogola inay la galaan sida ku qoran wareegtada waxaan ku leeyahay annaga cidduu tartanka nagala dhexeeya waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oonu aqoonsana annaga tartamo kamida tartamayaasha inuu yahay wax allaali wixii xuquuqa uu helo annagana helnaan u baahannahay taas waxaa kasii daran haddayna madaxda dawladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo guddoomiyaha labada aqal ay isku haleyn karin amniga garoonka diyaaradaha oo ciidankooda ay la gelayaan falastiin ay maxay tahay sababta annagaan isku halaynayn waxaan leenahay haddii ammaanka garoonka diyaaradaha laysku wada halayn karo madaxdu si siman ciidankooda dibadda ha uga tagaan oo ayagoo keligooda ha galaan ha isku haleeyaan ammaanka ciidankeena hadday ayaga isku halayn karin ammaanka ciidanka annagana iskuma halayn karno mana jirta sabab la yidhaahdo annaga ammaan garoonka diyaaradaha iskuma halayn karna ciidankeena waa la gelaynaa idinka keligiin isku haleeyana wax la yeeli kara maa taas waxay macnaheeda tahay annaga ujeedo kalaa laga leeyaho idinka wixii meeshaas idinka soo gaaraa iyo mas-uuliyadeedii annaga mas-uul kama nihin macnihii khatartana idinka u bareera oo khatarta idinka banaanka halain dhigo annagana aan khatarta iska ilaalin dhinaca kale waxaa jira banaanbax ka dhacaya magaalada muqdisho in uu jiray shaqsi ku labisnaa dharka shicibka oo bastoolad ku ridaayay gabar ka mid ahayd banaanbaxayaasha wasiirku waxa uu sheegay in lasoo xiro ninkaasi sharcigana la marsiin doono ma ku qanacsantihiin taas
ma la xirin annagaa og ma xirna sawirkiisaan haynaa shalay ma shalay maalintii jimcada heer daraad isagoo madaxtooyada hortaagan sawirkiisaan haynaa oo dadka aan la wadaagnay madaxda dawladda ma xirna banaanku joogaa hadduu xiran yahay maxkamadiisa gabdhihii oo xabadda ku riday ha loo keeno hala tuso inuu xiran yahay oo sharciga maray haddii la xiro oo sharciga la geeyo waa ku qanacsannahay laakiin sax maaha warka wasiirka annagaa og waana naqaanaa ninka banaankoona jooga kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mida musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya u tartamaya wuxuu u warramayey falastiin axmed iimaan